بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى عشر كان waxaa uu noqonayaa kii toddobaad oo silsiladii ramadaanka waxaynu kaga hadlaynaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala qofka muslimka ah maa yajibu cala asaa'imi tarkuhu wamaa yubaaxu lahu laba mas'ale ayaan kaga hadlaynaa maa yajibu cala asaa'imi tarkuhu horta maxaa waajib ku ah qofka muslimka ah oo soomaya inuu isaga tago oo ka dheeraado fi nahaari ramadaan awalan waxaad ogaataa akhi lmuslim qofka saa'imka ah waxaa la yidhaahdaa waa kii jawaarixdiisu ay ka soomaan can il aathaami kow qofka jawaarixdiisa waa inuu xakameeyaa haddaad tiraahay dadkan fiiraya ama dadkan la dagaalamaya ama waxbaan dilayaa waana soomanahay wax shaqaynaya ma wa lisaanuhu can ilka- can ilkadibi waalfuxsh carabkiisana waa inuu ka soomaa beenta iyo waxyaalaha xun waan sooma iyo qowlu zuur waa inuu isaga tagaa marka waan soomanahay carabkaygana waxaan rabaan ku hadlayaa lama yidhaahdo soon wa badnuhu can idacaami waasharaab calooshiisana uu ka soomiyo cuntada iyo cabbitaanka wa farjuhu farjigiisana uu ka soomiyo can iljimaaci idan waxa laga soomayo waa afar waxyaalood bay ku soo ururaysa afartaa waxa weeye qeyb waa jawaarixdaa la soominaya oo qofka xubnihiisa wax dembiya inuu sameeyo waa laga ilaalinayaa xubnaha ishaadu inay wax xun eegto waa loo diidayaa dhegtaadu inay wax xun maqasho waa loo diidayaa gacmahaagu inay wax xun sameeyaan waa loo diidayaa lugahaagu inay wax xun u socdaan waa loo diidayaa sidaa daraaddeed marka dadka aad arkaysid oo ku odhanaya waxa weeye filim baan daawanaynaa soonkaan isku dhaafinaynaa soonkooda waa khalad waxbaa ka dhima waxbaa khalal baa gelaya qaar waxay leeyihiin waxa weeye waxbaan dhegaysanaynaa wax khaladay dhegaysanayaan wax khaladay eegayaan waxaasoo dhan lama rabo marka jawaarixdii inuu xakameeyo ayaa la rabaa qofku waxaa la rabaa carabkiisa khaasatan inuu gaar u xakameeyo oo beenta iyo waxyaalaha xun oo dhan iyo qowlu zuur uu ka ilaaliyo wax alla wixii cuntaana inuu iska ilaaliyo marka dadku waxay u badan yihiin inay cuntada iyo sharaabka ka soomaan iyo jimaaca labadaa dambe inay ka soomaan laakiin labada hore dhibaato badan baa dadka qaarkood waxa weeye ku dhacda oo ay ka soomi kari waayaan xubnahooda inay xumaanta ka soomiyaan marka marka ugu horeysa tarku qowlu zuur ereyga xun qowlu zuur waxaa la yidhaahdaa wax alla wixii xun ayaa la yidhaahdaa ama qowlka beenta ayaa la yidhaahdaa sida shahaadatu zuur oo kale iyo qowlu zuur waa wixii xun wey oo been iyo kadib aan saxiix ahayn liqowli nabiy sala allahu caleyh wasalam nabigu waxau yidhi calayhi salaatu wassalaam man lam yadac qowla azuuri waalcamala bihi falaysa lilahi xaaja an yadaca dacaamahu wa sharaabah qofka aan waxa weeye ka tegin qowlu zuur qowlka xun waalcamala bihi iyo camalfalka uu ku camalfalayo falaysa lilaahi xaaja ilaahay dan kama leh inuu ka tago cunto iyo cabitaan imaamu albukhaari iyo muslim ayaa warinaya imaamu albukhaari raximahullah iyo keyrkiiba way warinayaan halkaa marka maxay inooga caddaatay waxyaalaha qowlu zuurka oo xun inuu qofku bannaanka ka maro inuu qofku bannaanka ka maro si soonkiisu u noqdo soon saxiixa oo ajar iyo wanaag uu ka helo labo inuu ka tago allaqwi walrafad waxyaalaha laqwiga qowlu zuur waa wax walba oo dembi oo markaa dee dembi ka dhalanayo fi dunya walaakhira laqwigana waxaa la yidhahdaa waxyaalaha maalayacniga iyo rafadka iyo waxyaalaha iska hadalka la- aan qeymaha lahayn qofku maanta o dhan inuu qiila waqaala wado iyo hadal iyo maalayacni uu ku jiro liqowli nabiy sala allahu calay wasalam baa daliil u ah uu yidhi nebigu laysa siyaamu min al min alakli waasharaab ma aha soonka ay soonka xaqiiqada oo dhammaystiran oo wanaagsani ma aha kan cuntada iyo cabitaanka keliya laga tago inama siyaamu soomka dhammayska tiran waxa weeye min allaqwi waalrafad in qofku uu isaga tago waxyaalaha laqwiga waxyaalaha maalayacniga xumaanta dunuubta isaga tago markaasuu naseexayna siiyo waxa uu yidhi haddii ay dhacdo fa in saabaka axadun aw jahila calayk haddii qof uu ku caayo ama uu kugu jaahilnimo sameeyo macnaheed uu kugu gafo uu gaf kugu sameeyo faqul innii saa'im innii saa'im anigu waa soomanahay anigu waa soomanahay kula caytami mayo imaamu xaakim iyo bayhaqi ayaa warinaya sheekh albanina wuxuu ku saxiixinayaa saxiix aljaamic asagiir xadiidka marka daliil waxa uu yahay qofka muslimka inuu isaga dheeraado waxa weeye waxyaalaha laqwiga iyo rafadka iyo waxa xun inuu isaga dheeraado si xa- uu u noqdo soonkiisu soon saxiixa waa min xadiidi abi hurayra sidoo kale nebigu waxau yidhi calayhi salaatu wassalaam xadiid kale uu ku yidhi rubba saa'imin badanaa mid sooman xaduhu oo waxa weeye nasiibkiisa uu noqonayo min siyaamihi aljuucu waalcadash gaajo iyo haraad unbuu ka qaadayaa laakiin wax ajar iyo xasanaada ka heli mayo hadduu xataa waajibkii ka dhacay ajarkii iyo xasanaadkii ayuu waayaya imaamu xaakim iyo imaamu axmed bayhaqi ayaa warinaya waxa weeye saa ku warinaya can ibni cumar ayay ka warinayaan radia allahu canhuma sheekh albani wuxuu ku saxiixinayaa fi saxiixi ljaamici sagiir halkaa marka waxaa waajib inagu noqonaysa oo qofka muslimkaa waajib ku ah inuu carabkiisa ilaaliyo inuu isaga tago waxyaalaha camalka xun oo waxa weeye soonkiisii wax u dhimaya kulli inuu bannaanka ka maro oo carabkiisa uu kontaroolo jawaarixda badanaa dadku ma dagaal badna marmar waa dhacdaa laakiin dhibaatada ugu badan waa carabka soonkuna waxau ahaa in taqwo iyo wanaag laga zaa'idsado oo laga faa'iidaysto ee ma ahayn in waxa weeye lala yimaado wax gef iyo dhibaata kutiba calaykum asiyaam kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun taqwo ayaa la rabaa soonkii in laga helo ee lama rabo inuu qofkii dhibaato iyo mashaakil uu galo lama rabo intaa waxaan uga baxaynaa waxyaalaha la isaga digayo oo siyada waxa la isaga digaa laba u qaybsamaa wax soonkii oo dhan burinaya waa inoo imaan doontaa mufsidaatu siyaam ba- soom baa la yidhahdaa iyada cashar gaaraan ka dhigaynaa wax soonkii oo dhan burinaya iyo wax soonkii waajibkii kaa dhacayo laakiin ajarkii iyo xasanaadkii iyo dembi dhaafkii aad ka heli lahayd waxa weeye xumaynaya marka kuwaani waxa weeye waa waxyaalaha ajarkii iyo xasanaadkii wax u dhimaya haddii aad la timaadid ama iyada jimaaca iyo akliga haddii aad la timaadid iyado dib baynu kaga hadlaynaa mufsidaatu siyaam baa la yidhahdaa waynu keeni doonaa marka laqwiga iyo ee qiila waqaalada iyo fadhi ku-dirirka iyo xanta iyo filimada musalsalka ah oo la daawanaya iyo oo dumarka lagu ibtileeyey inay waxa weeye musalsalla daawanayaan waxay ku leedahay hameenkii o dhan baan soo jeedayaa musalsel baan daawanaya hadda musalselkaana ma wax diin iyo wanaag buu kuu sheegayaa mise xumaan iyo qurun ayuu ku baraya waxa weeye marka haddaad ku soo jeedaysid diin iyo wanaag iyo muxaadaraad iyo diin waa wax la garto laakiin musalsel masaariya oo waxa weeye maanta oo dhan waxun ka sheekaynaya iyo shido iyo gaalnimo iyo qurun inaad ku soo jeeddi lama rabo iska seexo cibaadada u seexo haddaad niyeysatid hurdada laftigeeda inaad hadhow salaaddii usoo kacdid oo suxuurtii usoo kacdid hurdada laftigeeda waa cibaado marka niyeyse waxa wanaagsan waxaa xunna isaga tag amaa masalada labaad oo odhanaysa maa yubaaxu lisaa'imi ficlu maxaa u bannaan qofka saa'imka maanta wuu sooman yahay waxyaalo waxaa jira dadka qaarkood moodaan inay soonkii wax u dhimayaan laakiin aan waxba u dhimaynin oo waxba burinaynin ayaa jira kow midda ugu horreysa waxa weeye waa asiwaag dadka qaar baa waxay moodaan haddii la cadaydo khaasatan haddii la cadaydo galabnimadii waxay moodayaan bacda duhur haddii la cadaydo inay waxa weeye soonkii ajarkii ka xumaanayo taasi sax ma aha oo waxay khalad u fahmeen xadiidka lakhaluufu famu saa'im adyabu cinda allahi min riixi lmiski khuluufka waxaa la yidhahdaa waa neefta raa'ixada ka soo baxaysa qofka calooshiisa markay gaajooto maciidada iyo waxa weeye dheefshiidka ay gaajoodaan waxa ka soo boodaya neefsashada ay soo neefsanayso oo markaa afka ka soo baxaya ayaa oo aan udgoonayn ayaa la yidhahdaa khuluuf kaas marka kuma xira inaadan cadayan iyo in kale waxa uu ku xihan yaha gaajadaa keenta laakiin siwaaggu waa wax sunno ah oo wanaagsan nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa ama cinda kulli wuduu haddaanan ummaddayda dhib uga baqaynin waajib baanba kaga dhigi lahaa inay xilli walba salaad walba markay u wesaysanayaan inay cadaydaan xadiidka imaam albukhaari iyo muslim iyo waxa imaam albukhaari raximahullah iyo kayruhuba ay warinayaan waxa uu ku tusayaa marka oo kuu cadaynaya cinda wuduugaas imaam albukhaari baa warinaya cinda kulli salaana waa jirta min xadiidi abu hurayra halkaa marka wuxuu ku tusayaa inuu caam yahay waayo cinda kulli wuduu dee siyaamkiiba waa la weesaysanayaa soonkiiba waa la weesaysanayaa marka markaad weesaysanaysid inaad cadayatid soon iyo soon la-aanba waa loo baahan yahay oo way wanaagsan tahay waa sunne imaamu nawowi waxa uu yidhaahdaa amarkan waxa weeye mar amarku waa xaasil oo nebigu waaba amray in la cadaydo ee amru wujuub weeye waxa la meesha ka maqan waajib maaha laakiin waa sunno wanaagsan marka caam wuxuu ku yahay soon iyo soon la-aanba wuxuu caam ku yahay waktiga duhurka ka horeeya iyo waktiga ka dambeeyaba ilaa galabti ilaa maqribka markuu soo dhowaayay xilli kasta ayi waqti waad cadeyn kartaa bal waxa weeye qofkii qur-aan buu akhrisanayaa waxaana ka mid ah waxyaalaha mustaxabaadka markuu qur-aanka qofku bilaabayo inuu cadaydo oo wakhtiyada sunnaha oo cadayga istixbaabkaa buu ka mid yahay marka waa wax wanaagsan in la cadaydo mana burinayo soonkii ajirkana waxa u dhimayo masalada labaad waxa weeye oo loo ogol yahay almadmadatu walistinshaaq qofku waa luqluqon karaa waana sandaarsan karaa laakiin ku xeel dheeraan mayo oo biyihii inay ku dhacaan buu iska ilaalinaya nebiga calayhi salaatu wasalaam baa yidhi wabaaliq fi listinshaaqi ilaa an takuuna saa'iman markaad san daarsanaysid oo sanka biyaha gelinaysid ku xeel dheerow oo biyaha xoog u geli ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay mooye ay haddaad sooman tahay ha ku xeel dheeraanin laakiin san daarso marka waad san daarsanaysaa oo wax dhibaato a ma leh laakiin kuma xeel dheeraanaysid oo aad iyo aad ha ugu fogaanin oo xoog ha u jiidin sheekha albaanina xadiidkaa waxa uu ku saxiixinayaa saxiix aljaamica iyo waxa weeye kutubta kaleba waa xadiid saxiixa oo sugan weeye fiqiga oo dhan lagu barto kitaabu siyaam iyo kitaabu lwudu iyo lagu wada keena wey marka waxaa laga qaadanayaa in la sandaarsan karo la luqluqan karo masalada saddexaad oo qofka saa'imka uu samayn kara waxaa weeye ninkii hadduu xaas leeyahay alqublatu walmubaashara waxa weeye ninkii hadduu xaas leeyahay xaaskiisii dee maalintii waa la seexan karaa wax dhibaato a ma leh waa uu dhunkan karaa wax dhibaato a ma leh wax dhibaataana kuma jiro nebiga calayhi salaatu wassalaam caaisha waxay leedahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam kaana rasuulu llaahi sala allahu calay wasalam yuqabilu wahuwa saa'im dumarkiisa wuu dhunkan jiray isagoo sooman wa yubaashiru wahuwa saa'im wuu taataaban jiro wuu la seexan jiray wey macnuhu mubaasharadu waa markii jirku istaabto waxa weeye wax dhibaato a male laakiin waxay tihi walaakinahu kaana amlakakum liirbihi laakiin wuxuu ahaa nin iska adag oo waxa weye nebigu uu iska adkaa oo waxa weeye ee dee qofkii aan maaragtay iska adkaan karin ha isku taataabanin fii nahaari ramadaan waxa weeye dumarkii haddii aadan iska celin karin imaam albukhaari iyo muslim ayaa werinaya laakiin haddaad iska adag tahay oo wax dhibaato ah ma leh culammadii hore qaar baa dhallinyaradana u diidi jiray odayaashana waxay odhan jireen dhib ma leh leannahu ninka dhallinyarada inuu iscelin kari waayaa dhici karta oo hadhow markaas mufsadaatu sawm uu ku dhaco jimaaci iyo kafaara gud iyo dhibaato uu halkaas la yimaado midda shanaad waxa weeye assaa'im yusbixu junuban arrin waxaa jirta dadka qaar ku khaldamaan laakiin aan wax dhibaataa lahayn qof baad waxaa arkaysaa ku odhanaya maanta ma soomani maxaa kugu dhacay anuu jinaabo qabaan seexday salaaddii subax baa la igu addimay marka sidaa daraaddeed soonkii waa iga buray buu ku leeyahay arrintaa waxaa la weydiiyey xaasaskii nebiga markii saxaabada isku khilaafeen caaisha iyo umu salama oo labadii xaasaska nebiga ka mid a la weydiiyey markaasay waxay yidhaahdeen nebiga calayhi salaatu wassalaam kaana yudrikuhu alfajru waa berigaas soo gaari jiray oo wakhtigii salaada subax baa la gaari jiray wa huwa junubun isagoo jinaabo qaba min ahlihi humma ka bacdi markaa yaktasil wuu qubaysan jiray wa yasuumu waana soomi jiray soonkiisana sidaasuu ku wadan jiray marka sidaa daraaddeed wax dhibaataa ma leh sida axsankaa oo wanaagsan waxa weeye qofku inuuna ku seexanba jinaabada sideedaba oo waxa wanaagsan qofka muslimkaa inuuna jinaabada ku seexan ee marka horeba uu qubaysto calal aqal inuu weesaysto ama soon ha noqota ama yay noqone khaasatan soon hadday tahay in lagu seexdo ma fiicna waayo wax walbaa dhici kara marka laakiin hadday dhacdo oo qofkii ku dhacdo soonkiisi waxba u dhimi mayso imaamulbukhaari iyo muslim ayaa xadiidkaana werinaya waxaa kaloo ka mid a midda shanaad oo loo ogol yahay oon wax dhibaataa lahayn qofkii saa'imka ahaa inuu qubaysto ama biyo isku shubo ama waxa weeye uu qubaysto duhurkii iyo xilliga qoraxda kulusha hadduu qubaysto wax dhibaataa ma leh way bannaan tahay oo iyaduna waxba u dhimi mayso soonkiisii waayo saxaabada radiallaahu canhum ayay ka sugnaatay inuu arrinkaas oo kale aathaar badan sida imaamu albukhaari raximahullah fii saxiixihi uu ugu baabeeyey oo waxa weeye uu ku keenay waxa uu yidhi baabu liqtisaali iqtisaal inuu qofku qubaysto waxa weeye lisaa'imkii soomana inuu qubaysan karo ayuu u baabeeyey markaasuu waxa uu keenay aathaar waxa uu yidhi waballa waxa uu qooyey ibnu cumar thawban cabdullaahi ibnu cumar ibnu khadaab weeye mare ayuu qooyey oo biyo ku rusheeyey fa alqaa calayhi markaasuu waxa weeye dusha iska saaray oo uu isku qaboojiyey wahuwa saa'imun isagoo sooman waxa uu yidhi wadakhala ashacbiy shacbi imaamu shacbi oo waxa weeye taabiciya oo min fuqahaa'i taabiciina waxa uu galay xamaamka waa meesha qubayska ee wuu qubaystay wey marka wax dhibaataa male wuu qubaysan karaa wa huwa saa'imun isagoo sooman ayuu sidaas sameeyey wa qaala alxasanu albasri waa taabicigii jaliilka isaguna min alfuqahaa waxau yidhi laa ba'sa buu yidhi bilmadmadati walistinshaaq waxa weeye qofku almadmada inuu luqluqdo watabarud inuu isqaboojiyo qofkii saa'imka ahaa wax dhibaataa male buu yidhi waa arrin wanaagsan weeye wax dhibaataa ay u keenayso ma jirta buu yidhi wa qaala waxau yidhi ibnu mascuud cabdullahi ibnu mascuud radia allaahu canhu asxaabiyu ljaliil idaa asbaxa axadukum waxa weeye haddii qofkiin uu waaberiisto isagoo sooman falyusbix ha waaberiisto dahiinan mutarajilan isagoo saliidaystay oo madaxiisa saliid waa marsan karaa waa shallaysan karaa macnuhu wey markaa qubaysatid wax dhibaataa male inaad shalaysatid inaad qubaysatid inaad saliid marsatid inaad karee marsatid soonka waxay u dhimayso ma jirto Mm. sidoo kale wa qaala anas waxa uu yidhi isagu waxaaba ii sugnaatay buu yidhi barkad yar oo guriga iigu taalla oo waxa weeye aan markaan kululaado waaban dhex galaayoo ku dabaashaabu oo waxa weye iskaga qubaystaa markaa wax dhibaata oo ay leedahay ma jirto saxaabadii oo dhan saasay u samayn jireen wa qaala ibnu siriin wa isaguna waa min fuqahaa Eh, waxa uu yidhi waa maxamed ibnu siriin laa ba'sa waxa weeye asiwaak alradb cadayga qoyan in lagu cadaydo wax dhibaataa male markaase waxay ku yidhaahdeen dhadhan buu leeyahay markaasuu waxa uu ku yidhi dee biyuhuba marka lagu luqluqanayo sow dhadhan male waxaasoo dhan wax dhibaataa male bi sideedaba soonka waxa buriya waa wuxuu qofku liqo oo jawfka taga laakiin wax uu afka inta geliyey ka soo celiyey oo ku luqluqday ama caday iyo wixii la mid a soonkii waxba u dhimi mayso sidoo kale eh, walam yara buu yidhi ba'san be- dhibaato umayn arag waxa weeye wax dhibaataa umu arag anas iyo xasan iyo waxa weeye ibraahim nakhaci iyo kulli in qofku indhakuusha xataa oo indhakuuluu marsato gabadhii ama ninka ragga bartooda waa indhakuushaane soomaalidaan aqoone aathaartaa marka faraha badan oo uu tacliiqiyey imaamu lbukhaari uu mucallaqa ka dhigay xaafid ibn xajar raximahullah ayaa fatxulbaariga ku wada keenay sanadkoodii oo wada saxiixa waxayna ku tusaysaa inay bannaan tahay oon wax dhibaato ah lahayn arrinka noocaasa Mhm. marka qofku waa qubaysan karaa waa saliidaysan karaa waxa weeye waa cadayan karaa ilaa ay waxa weeye xataa nebiga calayhi salatu salaam laga wariyey inuu waxa weeye maaragtay uu madaxiisa biyo ku rusheeyey ama uu waxa weeye maaragtay eh, maro qoyan sidaasoo kale wax la mida calaa kulli xaal wax dhibaata ay leedahay arrimahaasi ma jiraan soonkana waxba uma dhimayaan ee soonka wixii nusuustu ku sugnaatay oo waxa weeye waxaas aynu ka soo hadalnay oo ajarkii hoos u dhigaya amase waxa weeye mufsidaadka aan sheegi doono kuwaas ayaa soonka wax u dhimaya laakiin waxyaalahan mubaaxa wax ay soonka u keenayaan oo dhibaato ah ma jirto insha allahu tabaaraka wa tacaala ilaahayna hayna waafajiyo intaas ayaan ku joojinaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin